You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
Ee, muxubo maalinka khamiista oo berrito ah ramadaan ayaa lagu baaqay een, waddanka australia een, iyo meelo badan oo caalamka islaamka ah oo ramadaantu ay ka- ramadaanku uu ka bilaabanayo maalinka khamiista sidee buu yahay dareenkaaga ramadaankii oo noo soo galaya
maasha allah dareenkayga lama soo koobi karo sababtoo ah waa farxad maanta oo kale farxadda muslimiinta bisha ramadaanka bishaas sanadka waxay uga duwan tahay wax badan waa bil la sugo oo bilaha dhan ka duwan oo ka maaragta ka farxad badan oan isu diyaarino ramadaankii inaan soono inaan maaragta diyaarsano een, afurkii ciidii een, cleaning guryaha bedelno maasha allah bishaan aad bay farxad badan oo bilaha kale oo dhan ay uga duwan tahay marka farxaddeeda lama soo koobi karo insha allah waxaan diyaar u ahay biri inaan soono marka maasha allah aad aad iyo aad een, midda kale een, dumarku si gaara een, ramadaan ramadaanka aad bay een, ugu diyaar garoobaan marka laga reebo soonka oo la wada soomayo haddana si gaaray howlo badan oo dhanka guriga cunooyinka een, maaragtay in martida howlo badan ee la- xilka aad ka saartaan Sax.
Een, howlahaas haddaad wax yar dhex gasho maxaad eh, nooga tataaban lahayd bismillah maasha allah howlahaas aad iyo aad baan dumar haddaan nahay isugu mashquulinaa waxa waaye kow waxaan ka bilownaaba maaragta sidaanu ramadaanka soddonka beri aanu cuntadii u samayn lahayn saambuuskii malawixii maaragta shurbadii waxa adigu dee lagu afur lahaay oo dhan oo noocyo iska batay miiska inaanu soo sharaxno maaragta marka hawshu aad bay noogu badan tahay iyadoo marka horeba dumarku dee iska hawsha isaga badnayd haddana soonka inkastoo aanaan dareemin maasha allah waxa waaye horta dee farxaddaasaban waxaan umaleynaya xoog badan na siiso aad iyo aad baan waxayna Eh, baryahan een, eh, raggii jikadii waa lagu kari layahay een, dhaqankii horaa la iska haystaa een, eh, dibadaha la joogaa dadkii raggii dumarkii orod iyo yaa lagu wada jiraa Eh, weli jikadii dumarkii bay ku hadha miya dhaqankii soomaalidu weli waa jiraa
aad iyo aad aad iyo aad maxamed wadar waa runta Waa- taas haddaan xoogaa kaftan ku daro waxa waaye dumarkii weli sidii horta jikadii ugu dhegan yihiin oo saambuuskii ugu- la iskugu dhegan yahay marka anugu hadda waxaan dhihi lahaaba nimanka saambuuska ha ka qayb qaataan horta shaqada ugu badan oo ugu dhibka badan waaba saambuuske ramadaanka waxaan odhan lahaa nimanka ha loo- ha loo dhiibo horta waxaan ku idhahdaa taas taas ko- saambuuska.
koorsooyin koorsooyin badan bay u baahanaysaa Eh, dumarku ma ka bixi karaan raggu een, eh, haddii koorsooyinka laga saarayo kombi- eh, Aad.
saambuusada
aad iyo aad waxa waaye korsadaas saambuuska horta ilaa lambar waa lambar one weeye sababta ah waa shaqada ugu dhibka badan waana shaqada saambuusku baa lambar one soonka xataa ciyaalka ma aragtaa waxay ku leeyihiin ay kaan weydo goormaa soon la gaaraya iyagoo sugaya saambuuskii de oo ma aragtaa saambuuskaba uu lambar one ba ka yahay ba- soonkiiba ka ka hormaray Eh, gartay ugu dambeynta een, dadka shacabka ee muslimiinta meel kastoy joogaan iyo si gaara jaaliyadda een, australia ee soomaalida een, maxaad eh, munaasabadda bishan aad aad gaadhsiin lahayd oo eh, dareena
maasha allah waxaan gaarsiin lahaa muslimiinta reer maalborn australia kulli meel kastoo ay joogaan soomaalida waa bil barakaysan cibaado makfiro ah marka waxaan dhihi lahaa laga faa'iidaysto oo si fiican maaragta laisu bariidiyo laisu saamaxo laisu salaamo loo sheergareeyo cuntooyinkeenii oo maaragta si fiican dadku ay isugu soo degaan oo isla wadaagaan iyo waxaan leeyahay iid wanaagsan cabsis iyo caafimaad iyo cibaado suuban baan u rajaynayaa soomaali meel kastoo ay joogto
Eh, fartuun cabdulaahi eh, berito oo een, khamiisa ayaa waxaa bilaabanaya ramadaantii bishii barakaysneed ee ramadaanka ayaan soonkii u bilaabanaya muslimiinta si gaara jaaliyadda muslimka ee ku nool waddanka australia iyo wadamo fara badan oo caalamka islaamka oo laga soomayo khamiista Een, farxaddaas iyo munaasabadaasi sideed adigu u aragtaa
Um, asalaamu calaykum magacaygu waa fartuun waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta ummadda islaamka meel walba ay joogto ooan ummadeena gaarka ah oo aan ka dhalanay oo ah soomaalida waxaan u rajeynayaa ramadaan mubaarak ramadaan mubaarak to all muslimiinta insha allah berri baa soonka noo bilaabanayaa wallaahi farxadda lama soo koobi karo maasha allah bishii barakeysneed baa noo bilaabanaysaa waa bil ramadaan waa bil cibaado waa bil muxuu ahaye forgiveness iyo cafis iyo maaragtay waa bil sadaqada in la badiyo oo dadkii naga dambeeyey wadankii aan kaga nimid wax loo diraa oo waxay ku soomaan alxamdulilah annaga nimcaa baan ku jirnaa aada baan ugu ugu faraxsanaa inay bishii noo bilaabato waana sugaynaa birto insha allah aada iyo aada bisha ramadaan waa bisha keliyaha aada maaragtay faamilada isku yimaadaan wax lawada qaybsado muxuu ahay shoobin badan lasoo sameeyo cunto badan lawada karsado maasha allah waa markii afurka la gaaro laisku yimaado aada bay uga duwan tahay bilaha kale
dhanka kale laga yaabo australia inaad muddo ku soontoo kale marka maxaad soonka australia lagu soomoo kale haddaad yar qiimayso maxaad dhihi lahayd dhanka culayska dhanka fudaydka maxaad ku tilmaami lahayd wallahi maasha allah amin australia waxaan joogay toddoba iyo toban sano wadamada oo aan anagu hadda joogno wuxuu kaga duwan yahay australia saacadaha oo hadda noo yar alxamdulilah anagu ma badna inta mana dareemi karno soonku kulaylkiisa iyo dadka kaleo wadamada yurubta iyo america ku soomayo kulayl bay dareemaan culays bay dareemaan oon bay dareemaan alxamdulilah anaga ilahay waa noo nibceeye qabow baan ku jirnaa markii bis la afuran iyadoon gaajaba la dareemin baa afurku noo bilaabanaya intaasaan kaga duwannahay australia dadka muslimiinta meel bay joogaan waxaan ku daldaami lahaa in number one ay iscafiyaan number one inay sadaqada iyo badiyaan dadka muslimiinta naga oo dhibano sida falastiin oo kale in wax la taro oo wax loo sadaqeeyo dadkeenii aan ka nimi wadankiina colaad baa ka jirta loo duceeyo dagaalada iyo dadka ishayto oo walaalaha ah ilaahay ka qaboojiyo intaasaan ugu dardaarmi lahaa bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdinaasir sheekh cumar run ahaantii caawa aad baan u faraxsanahay waa farxad weyn oo nin badan aanu sugaynay waxaana mahaddaa iskale allihii subxaanahu watacaala nagu gaarsiiyey innagoo caafimaad qabno bishii barakeysneed ee ramadaan runtii waa waxa waaya mahad ilaahay uun xaggiisa ka timiday ilaahigaasaana mahad iskale marka waa habeen farxadeed aad baan u faraxsanahay ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantoodna runtii waxaan iyagana u rajeynayaa farxaddaas iyo bishaa barakeysan ee soo gashay inaynu ilaahay uu naga dhigo kuwii ka wada faa'idaystay cimri iyo cibaado suganna insha allahu tacaala noogu dhameeyo dhanka kalete arrimaha bulshada ramadaanka soomaalida ama dhaqan kastaba waxaa jira waxyaabo gaara oo sida dhaqamadoo kale gabdha aan wareysanay oo kale waxay sheegeen hawsha ragga dumarku markay noqoto howlaha raashinka iyo inaynan haatan xisaab badan ku jirin dibadda iyadoo la yimid raggii weli ma jikada ma dumarku baa lagu riixaa
niyow arrintaasi iyada kolley dee dhaqan ahaan bay iskaga jirtaay oo waxaad moodaa inay gabdhuhu ay sambuuska iyo shaqada gudaheeda ah inay iyagu la dhasheen oo dee dhaqan ahaan bayba iskaga ahayd soomaalidu inay dumarka ay yihiin laakiin waxaa sidaa ay tahay haddana dee qurbihii dantii baa timiday oo waa la wada shaqeeyaa inkastoo gabdhuhu ay shaqada u badan yihiin oo hawshii guriga oo dhan iyagu badan ay hayaan haddana ragga badankood way dadaalaan intay dadaali karaan in gabdhaha lala shaqeeyana runtii waan soo dhaweyneynaa oo dee bisha barakeysan cibaadadu cid walba way ka dhexaysaa in shaqadii iyo wixii cibaadada loogu xoogeysan lahaa naftirkooda la qaybsado oo dee gurigii lala qaybsadana insha allahu arrintaasi rag wax ku dadaalaan baan dhihi lahaa si kooban gabdhuhu qaar waxay ka shanqariyeen saambusu inuu yahay waxa ugu dhib badan ragguna ayna aada isugu fiicnayn sambusaha ma isku fiican tihiin dubidiisa ma isku dayda weligaa
maya niyo run ahaantii arrintaas iyada waa waa lagaga fiican yahay nin kastoo saambuskaba aan aada u jeclayn laakiin haddana waxaan dhihi lahaa bal in gabdhaha bal waxaa ka timiday mooshin badan baa ka timiday saambuskaas dumarka naftirkooda mooshino badan bay ka keeneen in waxaan naftirkeedu soo u kambeyn garayn lahaa in sambuuskaba la joojiyo bisha ramadaan baan sambuus baan la samaynin oo wax kale lagu bedesho
haddii haddii koorsooyin la furo oo ragga la baro ma dhihi lahayd ma umalayn lahayd inay fududaan lahayd gabdhaha culays ka fududaan lahaa
dabcan wax walba oo la barto oo da qofka bini aadanka lagu tababaraa wuu fududaadaa oo ma cuslo laakiin kolleyda ragga soomaalidu seeku carfismayaan baa iska yar waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.